wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle iyo weliba wadeeya qorshayaal lonku horseedow fatahaado usasuubi webiga shabeelle waxaana soo saameyn sharduban anjeysadeen bulshada ka nool deegaanada hooskoyow hirshabeelle gaar ahaan beeraleyda oo degan webiga baadhiis wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim yaa sheegay qorsho sanadkun iyo wasaaradda fadaasa inay kuku horseeta fatahaado usasuubi webiga shabeelle
meel kasta wadiga maro nasiib daro meelo kamid ah biyo ka bixan oo tan badan waxyeelana waa keenaan waxaan rajaynaa marka in sabuun iyo xawaaley haddii wax laga qabto fataad waa yaraanayso caribuurkii meelay jilacsanaana dib ayaan buuri doonaa dhowaanna waxaan rajayn doonaa inay noo suurtoodo kanaalka siinaha oo asna ahaa mid lagu neefiyo biyaha webiga inay noo suurtoodo in loo helo qorsho wax lagu qabanayo webigu haddii xadkii loogu talagalay uu ka baxay wax la xaki kara maaha laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay marka in kanaalka sabuun iyo kii xawaaleyba la sameeyo laba ahmiyaduu leeyahay biyahana waa lagu manaha meel biyo lagu keydiya leedahay fatahaada yaraysaa waa qorsho xilliga dowladda dhexe lagu talagalay oo dowladda dhexe xilligeedii waad ogtahay kanaalka shiinaha sabuun xawaaley ayaa shaqaynaya xaribuur webiga labadiis dhin ayaa la samayn jiray marka hadda waa wejiga koowaad aan ku guuleysna waxay tahay xawaaley iyo sabuun laba kun labaatan afartan wax laga qabto waxaan rajaynaynaa marka in beeraleyda shabeelle hoosane ay waxtar u tahay markii webiga gurina biyihii kaydkaa dib loogu shubaa markuu webiga tankiisa badan yahan waa lagu neefiyaa marka waxaan rajaynayaa marka in guulo bilooba aan ka gaarnay fatahaadihii dhan kasta oo yihiinba qorshayowada wasaaradda yakooyay xilla deegaanada hirshabeelle usa saamay fatahaada webiga kaasoo usa jaray dalaqyada iyo sanadkun beeradeen beeraleyda